الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الكرام وسلم تسليما كثيرا أما بعد waxaynu ka warramaynay qofka cabo khamriga iyo waxyaabaha muskiraadka ah ee qofka waaliya ciqaabta uu qofkaasi leeyahay wacan umi salamata radia allahu canha can inabiyi sala allahu calayhi wasalama qaal nebi maxamed waxau ihi ina allaha ilaahay lam yajcal shifaa'akum daawadiina ma gelinin fii maa xarama calaykum wixii uu idinka xaaraantinimeeyey akhrajahu lbayhaqiyu wa saxaxahu bnu xibbaan xadiidkaasi waxa uu tilmaamayaa wixii ilaahay uu xaaraantinimeeyey xumaan uu shaygaasi leeyahay daraaddeed ayaa loo xaaraantinimeeyey markaa dawana inaan laga dayi karaynin kol hadduu xaaraam yahay sida cunadiisu ay xaraam u tahay iyo cabidiisu ayaa in dawa ahaan loo isticmaalaana ay xaraamta wa can waail alxadramiy ana طaariqa bna suwayd radia allahu canhuma sa'ala الnabiya salى اllahu عalayhi wasalama can اlkhamr khamriguu nabiga weydiiyey yasnacuha lidawaa uu dawo daraaddeed u samaynayo macnaha kamriga dawaan ka dhigayaa ka war faqaala nebigu waxau ihi innahaa iyadu laysat bida bidawaa laysat bidawaa dawa ma aha walaakinaha daa-un waa cudur akhrajahu muslim wa abu daawuud wa gayruhumaa sidaasuu tilmaamay labadaa xadiisay xuseen waxay ka jawaabeen haddii la diiday cunnada iyo cabidda shayga muskirka ah daawo ahaan ma loo isticmaali karaa maya bay markaa jawaabti noqotay qaacidada sharciga ah ayaa waxa ay sheegaysaa ina shaarica alxakiim laa yanhaa ilaa camaa mafsadatuhu khaalisa aw raajixa shayga mafsadadiisa iyo dhibaatadiisu ama ay badan tahay ama mafsado iyo dhibaato un bulshada u leh ayuunbuu sharcigu diidaa marka bahalkan khamriga markuu ilaahay ka warramayey qaybaha hore aayaadkii ka warramayay taxriimka yasaluunaka can alkhamri waalmaysir qul fiihimaa ismun kabiir wamanaaficu linnaas wa ismuhumaa akbaru min nafcihimaa nafciga yara lagu sheegay waxa ka weyn dhibaatada ay soo gaadhsiinayso qofka iyo bulshadaba maadadan kuxuulka la idhaahdo ee ku jirta khamriga qayb yar oo khafiifa jidhka bani aadamka kaga jirta oo saacidaysa dheefjiid dheefshiidka oo marka horeba ilaahay ugu talagalay jidhkuna yactamid calayha oo cuskanayo marka had iyo jeer shayga dalaiskaa qofku isticmaalo taasi caadigii ay u shaqaynaysay meesha way ka baxaysaa intii yarayda ku jirtee kuxuulka ahayd jidhka ee iskaga abuurnayda ilaahay ugu talagalay intaasi way xoojin kartaa waxaanu isticmaalaya waana ta uu moodayo in tamari u korodhay laakiin dee dhibka daba yaallaa waxa weeye markuu iska daayo jidhku tiisii uu isticmaalayay ayaan ku fillaanayn ma dirgan karayo markaa qofka waxaa kale oo ka mida waxyaabaha manaaficda ah indha xoogaa dhaqaala ah dadka qaarkood oo sideen habeenkii dhaweyso soo xusayna in ruux qabo ah reerkii waa ku fasahaadaya laakiin ruux baa xoogaa yar oo qaxwaha ay ka soo gelaya adduuna marka adduunkaa laftiisa dadku waxay u arkayaan inuu manaafic yahay waayo qofka bani aadamka ah wixii isbedel ku samaynaya o dhan waa soo tilmaanay inuu bahalkan yahay qaybtan muka xaraamta ah toban garaam hadday dhiigga gaadhaan isbedelkaa waa samayn karaya adraarta uu leeyahay iyo bahalkaas dhibkiisa waa laga warramay hadday tahay jidhka iyo haddii ay tahay caqliyadda qofka iyo haddii ay tahay ilaa dhalmadiisa oo qofka sidiisaba xataa khamriga caadaysta ilaa ubadka lafsigooda ayay dhibaato ku tahay uu dhalayo ubadka uu dhalayo iyo tarankiisa ayay saamayn ku leedahay waaya marka baalkii khamriga la odhan jiray la iskuma daaweynayo wixii daraagis dahaano saas oo kale ay noqdeen oo waa laga dayn doonaa qofka allahuma ilaa de in xaalata daruura ay gaadho oo qofka noloshiisa ay khatar ku jirto oo taasoo kale lagu badbaadinayo uun ama iyadoo qaliin lagu samaynayo ama daawooyinka qaarkood oo loogu daro oo wax yar oo qadar yar oo kooban lagana yaabo xayaatadiisa in lagu badbaadinayo sida had iyo jeer xaalata idiraarba marka cunnada iyo gaajada uu qofkii u dhibanayo la odhanayay si aanu qofkii u dhibanin waxa ka cuno taasoo kale way sheegaan waxaa halkaa ka baxay daaweyntii ubadka yaryar intoo la siiyo khamriga la odhanaya kix baa laga daweynaya baal kix la idhaahdu qabaayo qofka yar laga daweynayo la siinayo wuxuu nabigu kaga jawaabay calayhi salaatu wasalaam bal hiya daa waa cudur marka in cudur qofkii loo soo waariga ba baabu tacziir waa edbintii tacziirku waxa weeyaan waa edbin qofka la mariyo oo ka sokaysa xeer ciqaabeed ayay ka sokaysa waxay ka bilaabmaysaa canaanta qofka la canaananayo saddexdoodoo lagu canaanto iyada oo tacsiirkaasi ay noqon karto qaraama maaliya maalkiisa oo maaragtay wax laga jaro iyada oo jirkiisa wax la soo gaadhsiiyo iyada oo la xidho intaba way noqon karaysa marka haddii xaq bani aadam looga dhigayo iyo haddii xaqullaahi ay labadaba waa soo geli karaysa tacsiirta iyo edbinta sharcigu halka uu ka taagan yahay waxa weeye waa wixii uu qaadigu arko ama qaadigu marka uu miisaamo qofkani gefka uu geystay inta uu leegyahay ciqaab u qalanto hadday tahay xabsi iyo haddii ay tahay wax jirkiisa lagu dhufto iyo hadday tahay wax la ganaaxaba ciqaab u qalanto unbuu qiyaasaya marka iminka waktigan garsoorka jira way qadaran yihiin waxa la yidhaahdo tacsiiraadka iyo edbintu way qadaran yihiin xabsi intaa leeg ganaax intaa leeg waxyaaba noocaasa waa la sheegaa sababta taa keentee waxa weeye qaadigii baan lagu aaminaynin oo qaadigii la odhan jiray maa yaraahu lqaadi qaadigu waxa uu garto ayay tacsiirtu noqotaa waa qaadiga iimaankiisu uu wen yahay iyo alla kacagsigiisa iyo aqoonta uu leeyahay ee mustawo saran taagan weyn marka haddii qaadigii aanu heerkaa gaadhaynin dee lama odhanayo wixii uu arko ayuunbaa maaragtay xal noqonaya lama odhanayo ilan hawadiisuu raacaya marka tacsiirta sharcigu ma qadaro laakiin qawaaniintu way qadartaa farqiga udhaxeeyaana waa kaa wey marka u horeeyaba qaadigaa la xulaa xagga sharciga hadduu dee wadadii uu marayo ka baydhana waa la casilaa markii xeer ciqaabeedka aynu soo dhaafo ayuu halkaa ku xigsiiyey tacsiirta mararka qaarkood waaba suuragal ilaa heer dil inay gaadho sida mararka qaarkood jaasuuska kalena ama basaaska oo kale qofkii isagoo basaasa ase muslimahoo aan gaaloobin ay dhici kartaba in loo dilada can abi burdata alansaariyi radia allahu canh annahu samica rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam nebiga ayuu maqlay yaquulu isagoo leh laa yujladu lama garaacayo fowqa casharati ashwa aswaab saddex toban shaabuug wax ka badan ilaa fii xaddin ciqaab mooyaane min xuduud illaah ciqaabaadka ilaahay ka mid ah wixii aan xuduud ahayn xuduudna waa inaga soo marayna waa wixii sharcigu qadare wixii xuduudda la yaqaano aan ahayn haddii la edbinayo oo jirkiisa qofka wax la soo gaadhsiinayo toban ulood waa inaan laga badinin toban ulood waa inaan laga badinin waaya marka sawdku aswaad waa jamcu sawd sawd wey sawd oo wax la tidcayna wuu noqon karaa xalig la tidcay ulna waa noqon karaa xuduudun baa la ogol yahay in laga badin karo dee kii u yaraa afartan u ahaa afartan sideetan boqol intaba way ahayd xuduudu marka waa tii ay odhan jireen fuqahadu shan shan lama gaadhsiiye odhan jireeno waxaa shan la yidhaahdo tacsiirta xad lama gaadhsiiyo waa inay ka yaraato edbintu mutcana meher lama gaadhsiiyo ayaa ku jirtay mutco meher lama gaadhsiiyo wamaticuhun macnaha mutcadu waa inaanay meherka gaadhsiinin da noqotaa wax ka yar rabkina sahmi muqadara lama gaadhsiiye la odhan jire arab waa baabka jihaadka haniimada marka la qaybinayo mujaahidiinta qayb waxaa la siiyaa sahmi muqadara qofna waxaa la siiyaa rad sida addoomaha iyo dumarkii caruurta iyo xoogaha baa laga siiyaa deersan aan badnayn oo qaniimada qofka caadigii qaata ka yar marka masaa'ilkaasay tanina ku jirtaa had iyo jeer kolka laga hadlayo tacsiirta dadka lagu isticmaalaya waxaa ka mida qofkii la eedbinayo qofkii la eedbinayo si ay tahay dadkii maatida ahaa iyo addoomihii iyo waxaas laguma gaadhsiinaya halka waa inaanu badanin wuxuna waa inaanu noqonin wax qofka jidhkiisa dhaawacaya markay eedbin tahay ha yaro danqo laakiin jidhkii waa inaanu dhiig ka sii daynin cadna kala dilaacinin lafna jabinin si meelaha xasaaska ah ee dhib kalena waa in layska ilaaliya sida wejiga iyo meelaha had iyo jeer halbowlayaasha indhaha iyo dee wixii lamid a waa in la iska ilaaliya qofku waktigaa waa inaanu cadhaysnayn oo haddii uu cadhaysan yahay dee argosi bay ogaanaysa iyo intiqaad xadiidka daahirkiisa kolka la eego waxa uu tusinayaa sida khaalibka ah in xaddu ay sidaa tahay oo aan halkaa la dhaafin karayn oo cuqubaadkii muqadarka ahaa iyaga dee waynu soo aragnay la mid noqon maayo weytani sidii sinadii iyo xadulqadafkii iyo waxyaabahaas marka cuquubaadkii kale cuquubaadkaa kala duwan midna xad muqadaray leedahay midna waa anshuxumo iyo edabtaro qofku ama diinta uu ka galay ama uu ka galay qof bani aadama markaasoo kale edbin xaq buu u yeelanaya haddii aan tacsiir lagu lahayn qof buu caayey laakiin waxa uu ku caayey maaha sino hadduu sinaa ku caayi lahaa qadaf bay noqon lahay siddeetankii jaabuug baana xaq loogu yeelan lahaa ee qofkii ama wuu nacdalay ama wuu nasabcaayey ama fadeexad uu ku sameeyey marka waa la xidi maalmo ama waa la edbin doonaa liyaduuqa walaala amrihi heerkii ubaa la gaadhsiinayna baabkaasay markaa raacsanta haddii ay dhacdo xuduuddii qofkan lagu lahaa in aan la oofin karayn ma aha in la bedelo oo qofkiio dil lagu lahaa dilkii haddaan la fulin karayn tacsiirtaa laguma samaynayo waayo waxay noqonaysaa taxriif in xukunkaa laga guuro kan kale loo guuraabay markaa noqonaysa wixii ilaahay u jideeyun waa in lagu fuliyaa haddii aan la fulin karaynna dee lama fulin karayo idaa atat ilmara idaa atat ilmar'atu lmar'ata tucaaqabaani wa tu'adabaani waa wixii saxaaqa la odhan jiray labadii dumar ahaayo xumaantaa sameeyo isku sameeya iyagu ma yeelanayaan ciqaab maaragtay gaadhsiisan heerkii sinadoo kale laakiin qaadigu wuu edbinaya adaab buu ku yeelanaya in la edbiyo wey qaala abu yuusuf atacziib calaa qadri cidami addanbi washikari وعلى qدر mا yrى الحاkم مiن احتimاaل المضروب فيma bynه وbyn أqل مiن ثمانi qaadigaa qiyaasaya qofkani talow ma caadaysaa mise maantuma sabrxadina ka dhacday farqibaa udhaxaynaya qofka caadaystay xumaantan iyo ka imikun gefku ka dhacay dee isku si loo ciqaabi maayo qofka marka uu waxaan samaynayey ku sameeye bulsho dhexdeed iyo ka meel gaara isku mid noqon maaya qofka sameeye wakti sharaf leh iyo wakti caadiya qofka sameeye isku mid noqon maayo ramadaan dhexdeed buu waxa sameeyey ceebtan iyo xaaraantan uu ku dhacay ciqaabtiisu way kordhaysa xaramka dhexdiisu qofkani ku sameeyey xumaantan ciqaabtiisu way kordhaysa wuxuu ku sameeyey dadkii maxramkiisa ahaa ama waxaan xad gaaraynin buu ku sameeyey dadkii gacalka ahaa ee aan gayaanka ahayn ciqaabtiisu waa kordhaysa siyaabahaasa loo eegaya وan caaishaةa radia اllahu عanha أna الnabiya salى اllahu عalayhi wasalam qaal waxa uu ihi aqiiluu dhaafa dawi hay-aat dadka mudmaanta leh ama sharafta leh waxaa ka dhaaftaan casaraatihim sindiraxooyinkooda iyo gadkooda ila alxuduud ciaab xeer ciqaabeedka mooyaane xeer ciqaabeedka lagu yeesha lagama dhaafayo rawaahu axmed wa abu daawud waannasaa-i waalbayhaqiy waalxadiidu daciif xadiidku waa daciif macnaha uu sheegayaana waxa weeye dadka qofkii dadka acyaanta ah casarada waa turunturada marka dhacda ilan turunturadu macnaha dembigaas ku dhacda waa turunturo qofkii uu turunturooday iyo qolof baa ka dhacday nin weynoo maarata wax ka dhaceen wageel qolofti ka dhacdo kale taasoo kale umay turunturaduna lamid iyo simbiraxada iyo marka qofkii haddii uu simbiraxdo oo casaraad simbiraxadaasi ay ku timaado caadayste si aanu ahayn qof acyaantii kamidana uu yahay waa laga dhaafi karaa laakiin xeer ciqaabeed cid lagama dhaafayaba afarkan uu tilmaamayo haddii uu qawi noqon lahaa wey waase dugsi buu leeyay istinaaf waa lagu xisaabtamayo waxyaabaha wax lagu kala saarayo qofkii hal mar waxani ka dhaceen ee sharaf lahaa iyo qofka caadaystaha hee xun farqibaa u dhaxaynaya kan in laga daayo iyo in wax yaroo dhibaato alla mariyo ama halkii laga xidi lahaa canaan looga dhigo iyo digniin iyo waxyaabahaasoo kale noqon karta wacan caliyi radia allaahu canhu qaal cali waxa uu yidhi maa kuntu ma ihi liuqiima calaa axadin xaddan qofna ciqaab kumaan fulinin fayamuuta dabeed uu dhinto faajida fii nafsi naftayda ay ka warwarto naftayda aan dareen ka helo warwara ilaa shaarib alkhamr qofka khamriga caba mooyaane fainahu low maata hadduu dhinto wadaytuhu waan ka mag bixinaya ali waxa uu leeyahay bahalkaa khamriilaha la idhaahdo haddii marka aan ciqaabayo uu ku dhinto qofkaasun baan aada uga warwarsanahay xagga naftayda waayo wuxuu ahaa cali wuxuu qaatay qowlkii siddeetanka oo qowlkii afartanka u dhaafo qowlkii sideetan ku noqday macnaa xukun xukunkii sideetanka ayuu noqday ee odhanaya afartan xada iyo afartan tacsiira marka de haddii waktigii nebiga afartan ahayd sideetanna aan ku dhuftay sidaana uu ku dhinto naftayda shaki ayaa ku imanaya odhanaya qofkan armaad ku xadgudubtood ku tacadiday sidaa daraaddeed magtiisuu bixinayaa hadduu dhinto magtiisa waa bixinayaa buu leeyahy dadka kale markaa iyagu intii loogu talagalay lagu dhuftay hadduu ku dhinto inaanu qofkani ku dambaabayn waxna ka bixinayn ayaa laga fahmaya xadiid maa kuntu ma ihi liuqiima mid ku oogayo oo ku fulinaya calaa axadin qof xaddan ciqaab fayamuuta uu dhinto dabeed faajida fii nafsi naftayda aan ciriiri iyo shaki ka helo qof intoo wax ku dhufto ku dhimanaya oo aan shaki iyo dareen ka helaya ma jiro ilaa shaarib alkhamr khamriga cabo mooyaane kaa isaga hadduu ku dhinto waa ka shakisana waa ka warwarsana fainahu low maata wadaytu markuu dhinto isaga waa bixinaya magtiisa lina siyaada la socoto afartanki alxuduud lmuqadara kazina walqabsi qadaraha shaaricu lxakiimu waxadaha falaa yuzaadu calayha walaa yunqas ina allaha xadda xuduuda falaa tactaduuha fulaaluu nabigu ku darayo qofkii aan istixeji karayna ku dhimanayo dee waa kii ixkaalka soo qaaday rucub weyn ee sidaa dhulka dhulka dusha uga dhuftay qofkii haddaba ciqaabtii loogu talagalay masalan waxay ahayd siddeetan waxay ahayd boqol waxay ahayd gacantoo la jaro haddii uu ku dhinto wax tacadi oo lagu sameeyeyna aanu jirin qofkaas de lama magnabayo le tacadi laguma samaynin faman maata min alxad اlmuqadari min allahi tacala bila ziyaadati fainaha siraayat min camali mashruuci maaduuni fiihi falaa qisaasa walaa diya walaa kafaara liana alxaqa qatalhu qatalahu aw liana alxaqa qatlu xaqa ahaa in la dilo ma xaqii baa dilayba sidaasi bay marka ayuu uga jeedaa oo laga faaidaysanaya afarkan cali kor haddii ficilkan lagu fuliyo ficil maaduuna oo la fasaxay gacangoyn iyo qisaas lagu fulinayo oo qof wax uu geystay iyo wixii lagu dhufanaya boqolkii shaabuga iyo wixii lamid ahaa iyo adigu waxaan dil gaarayn oo lagu sameynay baa gaadhay dil dee ficilkan lagu sameynaya kol hadduu ahaa ficil la fasaxay saraayada ku timi hadduu ku dhinto waxba ma kama jiraan waa iska inta hadur buu noqonaya laakiin tacsiirka iyada hadduu ku dhinto dee in lagu yeelanaya halkaa kasoo ayaa ka muuqanaysa waa taa cadcali uu leeyahay afartanka siyaadada ah oo tacsiirtiia armay saamaynta keeneen kaa isaga naftiisaan diyaar u ah qofkana sidaynu hore usoo tilmaanay in la dilo looma jeede in la edbiyo la toosiyaabaa loo jeedaa sidaa daraaddeed baa waxaa lagu dhufanayaa mararka qaarkood uu noqonayo waxaan dee siiba adkeen oo xataa ushii iyo shaabugiiyo waxaa toona aan ahayn xadiidkii saxiixu muslim ku sugnaa abi hureyre waxa uu tilmaamayey nin baa la keenay khamri caday nebigu waxau hi edbiya ku dhufta afartankii famina daaribuu biyadihi wa daaribuu binaclihi wa daaribuu bifawdi wixii aanu haynuun baanu ku daldalnay ama ku hirgisnay markaa midi wuxuu ku dhufanayay gacanta yacni maxay ka tari ama waa guja ama waa dharbaax dee lama feedaye midna kaftii meesha agtiisa taalluu ku dhufanayay midna maradii agtiisa taallay buu u duuduubay oo ula dhacay marka waxaad arkaysaa qofkii wuxuuna looga jeedaa in la edbiyo mushkiladda uu galay loo muujiyo xumaanteeda kaasi halkaas oo ah waxaynu ku dhex jirnaa marka qofka bani aadamkaa goormaa la dili karaa qofka bani aadamka ah dhiiggiisa waa xaaraam yeeshay shareecaddu goormaa la dili karaa qaarkood waynu soo aragno hadduu wax dilo waa la dili hadduu murtad noqdo diintii islaamka uu ka baxo iyadana soo aragna in la dilayo zaani lmuxsa qof sinaysta waxaa saro lahaa hadduu yahay oo ku cadaato waa la dilayaa soo aragna baabkanina waa wakti kaloo la fasaxay in qofka la dili karo oo waa markuu saail yahay saail marka uu yahay qof horor ah ama weerar kolkuu horor noqdo qofkii iska difaacaya hadduu dilo waa waktiyo la ogolaa dilkiisa waxa kusii xiga oo shanaad kolka uu min asxaabi ilbaqi ka mid noqdo ee dowladdii islaamka hagaagsanayd ee isu israacsanayd firqade ay ku kacdo kacdoonkaa cidda samaysay haddii lala dagaalamayo iyagana waa jaa-is bay noqon waxa lixaad oo sharcigu fasaxay marka uu noqdo gaal ummadda islaamka la dagaalamaya oo muxaariga oo isagana jihaadkii baa soo socda sida qofka bani aadamka ah ilaa lixdaas siyood ee nusuustu ay tilmaantay ayaa naftiisa ka qaadaya xurmadii ka ilaalinaysa dilka in la dilo waa mamnuuc bay ahayd laakiin lixdaa xaaladood hadduu galo dilkiisii xalaal buu noqonaya inkastoo midna dee gaalnimo loo dilayo midna islaamnimo loo dilayo oo xaddan wa kufran bay kala yihin qofna waa gaal la dilay laakiin intan kale oo dhan waa qof muslimahoo la dilay oo ciqaab daraaddeed loo dilay saasay u socon qiyaasta uu watuu ku dhex jiraa waa kaa baabu xukmi saa'il qofkii wax wixii wax soo weeraray wy saailku waa wixii wax soo weeraray waxa wax soo weeraray wuxuu noqon karaa qof bani aadam wuxuu noqon karaa neef xoola ah ayuu noqon karaa wuxuu noqon karaa xayawaan la adeegsado oo had iyo jeer cidi haysato intaba waa noqon karaa wuxuu noqon karaa xayawaan kale oo dilkiisu aanu xaraam ahayn marka hore intaasoo xaaladoodba dad iyo bahal iyo xayawaan qofku wuxuu lahu xaqu difaac aw xaqu dafs qofku xaq wuxuu leeya inuu isdifaaco naftiisa uu difaaco isdifaacidda xaqa uu yeesho wixii ku dhintaana waa hadur dad iyo dunya iyo bahalba sidaasi baa markaa sharcigu leeyahay wacan saciid bni zayd radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nebigu waxau ihi man qutila qofka la dilo duuna maalihi xoolihiisa sokadooda isagoo xoolihiisa ka sokeeyo difaacaya fahuwa shahiid inkaasi waa shahiid weeye qofkaas rawahu arbacatu wasaxaxahu tirmidi xadiidkani waa saxiix wuxuu xadiidku tusinayaa calaa mashruuciyati difaaci can ilmaal in xoolaa la difaacayo لأن المقتول دفاعا عن ماله لم ينل مرتبة الشهادة إلا أن إلا لأن قتاله دون ماله قتال مشروع شهيدنimada la sheegaya waa kay odhan jireen shahiidun fi dunya shahiidun fi laakhira walaysa shahiida fi dunya oo macnihiidu yahay waxaa loo tixgelinayaa qofkan xaqdarada lagu dilo isagoo xoolihiisa difaacaya waa shahiid aakhiro shahiid aakhiro macnihiisu waxa wey darajadii shahiid ku helaya shahiid adduunye maaha marka la leeyahay qofka dagaalka gaalada ku shahiida sidii loola dhaqmi jiray iyo axkaamtii la siin jiray ma laha hadee qofkaa lama maydhi jirino salaad laguma tukan jirin kan waa lagu tukanayaayo waa la maydhayaayo waa la kafmayaayo waa la aasaya oo dhinaca waxaa loo tixgelinayaa inuu yahay qof caadi ah oo dhintay e mama ilaahay agtiisa ayuu shahiid ka yahay oo uu jannada yeelanaya waa daahirka wey waman saala calaa nafsin aw xurmatihi ka umihi wa bintihi wa uktihi wa zawjatihi aw maalihi falilmasuuli calayhi difaacu can dalik qofkii lasoo weeraray inuu isdifaaco xaqu leeyahy laakin waa biashali maa yaglib calaa danihi dafcuhu bihi waxay u sahlana uu kaga joogsan karo wey ujeedadaada waa inaad isdhaafiso sharkiisa marka hore saasaada xisaabtamaysa sharkiisa waa inaad iska difaacdo markaa waxaad ku difaacaysa alashala falashala waxa ugu sahlan uu kaaga joogsan karo hadduu hanjabaad kaaga joogsanayo waad uhanjabi hadduu qaylo kaaga joogsanayo waad qaylin hadduu feer kaaga joogsanayo waad feedi waaya haddii uu kaaga joogsanayo budaad ku dhufato waad ku dhufan laakiin warkiiba waxa isku fuuqsadayba haddii araggaagaba xabadu la eeganaya bidhaantaada uun hadduu xabad bidhaantaadun doonayada alashal falashal shaybo shayga uu ka sahlan yahay dee ma jirti aadna waad la eeganu intuu kaaga horeyn lahaa waad kaga horeyn doontaa mid kasta laga hadlayaa waxa weeye qof ku soo doontay adigoo wax sababa aan ka haynin tan laga hadlayaa tii soomaalida maaha soomaalidu intuu qof u tago oo uu soo dhuljiifeeyo ama wixiisii soo dhaco ama uu godoba ka qabo ayuu dabeetana gurigiisa galaya markaasaa wuxuu leeyahay arku shahiida xoolaha oo ragga iska dhiciyo iska difaaca ragga waxoodiina uu haystaa uu la soo baxsaday wixii uu soo baxsaday baa laga dhicinaya kaasoo kale shahiid lama idhaa waa daalim daalim laga aargoosanayo wixii uu qaatay laga dhicinayo wey marka shahiidku shahiid isqancina maaha shahiid markuu shakilaan isku qanciyo caynkaa noqonaya maaha waa shahiid si sharciga loo eegay qof waxba aanad ka hay diidkaasi xaqu difaac wuu ku siiyey kii ku dilaye xoolahaagiiy waxaa kugu soo doonto marka aada iska joojiso yaana dilinba aada wax ku dhufato halkan un bayse soo taagayaano waxa odhanayaa war nin reer hebelbaa dishay adeere ama waanu kaa goosan ama berigooyada keen ama waanu kaa goos wa xaqu difaac laydhaa maba yaqaanaanba tuug baa xaafad usoo dhacay oo markaasuu dabeedna dadkii booday dee markii laga dhicinayey ayuu gidaarkuu ka sii dhacay oo quraaradihii buu jeeray quraaradihii baa cawaray subaxdii baa reerkii loo soo dhacay haddana loo yimid oo layidhi nin baa naga disheen xalayte bal hadda keena berigooyadii haddii kale de waanu idin ashkatayno waanu idin xidi ama waanu iska kiin celin iyo hanjabaad war dee tuug buu ahaayo waabu isagaaba iskii usii ordayo fakanaye ma quraaradii iyo biruhuu jiiray baanu anagu ahay marka almuhim wuxuuna sheegaysaa sharci darada dadku wuxuu inay iska xoog xoogiina wax sharci aanu jirin ayuun bay sheegaysaa taas waayo taasay ka hadlaysa وعن عبد الله بن خباب رضي الله عنه قال سمعت أبي يقول aabbahay baan maqlay buui waa khabaab ibn اlrab weeye aabbihi aabbahay baan maqlay buui aabbihiina wuxuu ka mid ahaa raggii islaamka u horeeyey waa raggii la ciqaabi jiray isaga iyo bilaal cabdillaahi bn mascuud camaar ibnu yaasir raggii la ciqaabi jiray buu ku jiray waxa uu ka qayb galay muhaajiriintii aha madiine tegee beder iyo dagaaladiiba waa ka qayb galay inankan cabdilaahina waxa uu ahaa raggii ugu horeeyey ee cabdillaahi bnu zubayr ayaa dhashay sida uu ku xigay marka raggii lagu farxay inay muhaajiriinta u dhasheen ayuu ka mid ahaa leanna dadkii waswaas baa lagu tuurayoo intii halkaa u hijrootay in badan oo ka mid ihi kolkii ay bukoodeena kanaaca ay ku dhacday ayaa qaarkoodna la yidhi waar yuhuuddii halkan joogtaaba idin sixirsay oo habar dhalaysaa ma jirto mid quri idin dhali maysa baa la yidhi oo sixirkii yuhuudda qufulay dumarkii markaa waxaa dhashay cabdillaahi ibnu zubayr cabdillaahi ibnu khabaab cabaadalada dhowr ka mida baa dhasho markaasaa lagu farxay aada iyo aada lagu farxay samictu rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama yaquul nebigoo labaan maqlay buuli takuunu fitanun fitnooyin baa dhici doona aakhiru zamaanka fakun waxaad noqotaa khabaabow fiihaa fitnadaa dhexdeeda cabdallah ama fakun fiiha cabdallah addoonkii ilaahay noqo almaqtuula ee la dilay walaa takun ilqaatila ka wax dilay ha noqon أخرجه بن أبي خيثمة والدار قدم وأخرج أحمد نحوه عن خالد بن عرفطة عن خالد بن عرفطة xadiidku waxa uu leeyahy nebigu nin kaloo la hadloo waxa u hi isagoo tala bixinaya o dee cid walba la hadlaya marka fitnadu ay jirto waxaad noqotaa cabdallaahi almaqtuula addoonka la dilo ama qofka ilaahay la dilo noqo qofka isaga la dilo noqo ka wax dilaha noqon sidaasuu yihi wy xadiidka masaa'il dhowraynu ka faaidaysanayna waxaynu ka faa'idaysanaynaa marka hore si ummadda islaamka fitnooyin aanay uga dhex dhicin in arrinkoodu midaysnaado oo mas-uul wanaagsan ay xushaan oo xaqa ku hogaaniya lidaalik ba haddii iyagoo hogaamintoodaasi u wanaagsan tahay mid uu ka dhex tooso mufsidahoo wax qaribaya waa ka nabigu le calayhi salaatu wasalaam man ataakum waamrukum jamiicun calaa rajulin waaxid yuriidu an yashuqa casaakum aw yufariqa jamaacatakum faqtuluu idinkoo midaysan oo wanaagga ku midaysan hadduu mid idin yimaado iska khaarajiya kaasaa dhib yare waajibka mas-uuliinta saarana waa cadaaladda iyo toosnaanta iyo ummadda inay u daneeyaan oo aanay ka danaysanin wuxuu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam maa min cabdin yastarciihi allahu raaciya qof ma jiro madaxahoo ilaahay mas-uul ka dhigay falam yucطihaa binusxih oo aan ummadda falam yuxidhaa binusxih aan ummadda u danaynin ilaa lam yajid raa'ixata aljanna jannada urteeda ma helo hadduu dadka gafane ka soo go-oo waxoodii daldalo uu noqdo iyagii ka danaysta dunyo iyo madaxtinimo iyo mas-uuliyadba oo aan u danaynin maalinta qiyaamuhun buu ilaahay jannadiisa ka qufulanaya oo aanu gelaynin buu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam mafaasida iyo masaalixda xataa la isu qiyaasayaayoo markaad axaadiista eegto qofkii markii hore u wanaagsanaa ee madaxda laga dhigay hadduu silanaado bahalka kursigaa iska kadeedanoo qof iskaba fiicani hadduu fuulo waxunbaa irbad unbaa lagu mudaya markaasunbuu qofkaasi si unbuu noqonaya sidii horeu ahaaba ma ahaba ninkii la odhan jiray cabdulmalik ibn marwan dawla alumawiya la tilmaamay inuu aabbaha u ahaa ayaa caaisha wuxuu ka mid ahaa fuqahadii madiina raggii ugu aqoonta badnaa xagga fiqiga iyo cilmiga iyo xadiidka ee la isu soo tilmaami jiray buu ahaa markii dambuu sida la ogsoon yahay madax noqday waxaa hoos iman jiray maamulkiisa ninkii daalimka ahaa ee xajaaj ibnu yuusuf la odhan jiray ee baro saafka aha raggu xukumayay buu ka mid ah caaishaa tihi wariya cabdulmalik war sow adigan ma aha ma ninkaagii aan ogaabaa la iigu sheegay inuu khamriga ku dhufto ninkaagii sheekha ahaa ee faqiiha ahaa ayaa markii aada madax noqotay bahalkii darbad kaga jaray miyaa war waa sidee markaasuu wuu ka xun yahay waa dareensan yahay waa kuma adkaysanaya waxau ihi wallahi khamri iska daayo qad sharibna dimaa wallahi dhiig baanu cabnay buui khamri inta isla dhaaftay ayay kaliftay buui inaan dhiiggii dadka cabnano dadkii layno marka haddii de arrinku halkaa uu gaadhaba waxaa la eegayaa in la iska rido la iska riixo iyo in la iska daayo ka dhib yar ayaa la eegayaa haddii la kari karayo in la iska riixo laydhaa war balnadaa midku dhaamaanu meesha geyni dee waa la samayn dulmigiisa waa la isdhaafay haddii laakiin marka xaggiisa loo dhaqaaqa ay ka darayso oo ummadduna kala dhaqaajinayso cadowna uu ka faa'idaysanayo cagta in loo dhigaa kafa ayaa nusuustu ay tilmaamaysa xadiidkii bukhaari iyo muslim ku jiray nebigu waxa uu ku uhi inakum satarawna bacdi ahara wa umuuran tunkiruunaha war ummad yahay haddii aan ifka ka tago waxay idin arki doontaan iyaga oo asar ah laydinka doorbidayo waxaa xaq lahaydeen arrimo badan oo hoggaaminta ku diidaanna way idin arki qaaluu famaa ta'murunaa yaa rasuula allah maxaad nafaraysaa nebi allow maxaad nafari lahayd de haddaba qaala wuxuu uhi adduu ilayhim xaqahum wasaluu llaha xaqakum bal xaqooda sii oo ah inaad ka tala qaadataanoo wixii ay doonayaan la wadaane wanaaga ee xaqa ay idin dhaafiyeen idinka qaadeenna ilaahay weydiisa macnaha mafsadada ka dhalanaysa iyo burburka iyo baaba-a iyo halqafka la halqafayo taasi si aanay u imanin oo arrintu aanay uga sii darin baa naska laga faaidaysanaya waaya xadiidkii hore istifaac buu ahaa kanina muxuu yidhi kanna waxaynu arkaynaa inuu yihi war haddii fitna timaado adiga ha lagu dilo waxba ha dilin kii horena istifaac buu ahaa marka labada nas waxa ay rabaan dee in la iswaafajiyo ayay imaanaya waxaa la isku waafajinaya tan laga hadlayaa waa xaalad khaasoo dee gooniyo adiyo qof kale idin dhexmar tan xadiidku uu tilmaamayaana waxa wey fitna fitna caamoo dagaalo sokeeyo dhacayo ummadda islaamka dhex maray ilan jihaad iyo fitna kale yihin dagaalka cadowga shisheeye lala galo waxaa la yidhahdaa jihaad fii sabiili illah dagaalada dadka muslimiinta dhexdooda marayana waxaa la yidhaahdaa fitna aw xarbu lfitna dagaal dhex maraya muslim iyo gaal fitna lama idhaahdo sidaasibaa markaa kol haddii ummaddii islaamkii ay islaysay adugu kuwa la dilaha kuwa la dilo noqoo waxba ha dili ama iskaga fogow haddii aada dhex joogtana fitnada ha ka qayb qaadanaya haba ku dileene man qutila taxta raayatin cilmiya yadcuu licasabiyatin aw yansuru licasabiya faqitlatuhu jaahiliya xadiidkaa nabigu wuxuu ku uhi calayhi salaatu wasalaam saxiixa ah qofka ku hoos dhinta calan indhala-aana qabyaaladuu ku dagaalamayo geeridiisaasi waa tu jaahiliyadeed islaam kuma dhimanin laakiin geeri jaahiliyadeed wey waa dagaaladaa sokeeye intay marka hore isku bilaabaan qoloba qolada kale ay odhanayso waa ku shahiidayna reer hebel waa ku shahiidayna shahiid iyo shahiid mid waliba wadaadkii dee kitaabka usoo eegayba oo u qiildayeyba laakiin marka ay heshiiyaan ayay haddana odhanayaan berigii shaydaanku inaga dhex adeegay khaladkaasi dhacay berigaa oo la nasakhaya marka haddana shahiidnimadii way nasakhmaysa waaya markaas ta laga digaya waa taa wey xarbulfitna in badanoo asxaabta ka midi saddex qaybood bay asxaabta uqaybsameen markii dagaaladu dhex mareen laba qaybood waxa ay kala raaceen dadkii dagaalamayay in fara badanoo asxaabta kamida baan kaba qayb qaadaninba ee iyagu hawdka iyo dhulka iska galay oo yidhi bal marka la miirsado uun ee dagaaladaasi ay joogsadaan aada iskaga soo noqoto rag badan baa caynka ah kitaabu ljihaad marka halkaa waxaa laga doonayaa qofkii raciyadda ahaa ee loo madaxda ahaa inuu ilaaliyo fitnada waxa keenaya waxaa laga doonayaa inuu isagu guto waxa xaq loogu leeyahay isaga oo wixii macsiya aan cidna ka tala qaadanayn oo aan ku yeelaynin waxaa laga doonayaa qofkii madaxda ahaa ee mas-uulkaha sida ay tilmaamayso axaadiista aynu soo xusnay inuu isaguna ummadda xaqeeda siiyo xadgudubkana iska ilaaliyo iyo jawkiiyo cadaalad darrada ummaddana aanu kaga faa'iidaysanin nusuustan odhanaysa ha la adeeco badee hala adeecadaa layidhi amiirka eh adiicu llaha wa adiicu rasuula wa uli lamri minkum ee iska xejista isagoo tumaya inaanu isaguna taa kaga faa'iidaysanin wey arinku raciyaddu waajibkeeda ha ilaaliso mas-uulkuna waajibkiisa ha ilaaliyo marka laga duulaya xaaladaha qofkii qudha laga jarayay ka mid tahay kolka uu noqdo qof diin laawo ah oo dadka muslimiintaa ka soo horjeeda oo ku dagaalamaya fii sabiili lkofr gaalnimo ku dagaalamaya marka jihaadkii dee axkaam buu leeyahay axkaamtiisaas qaybo ka mid a ayaa sheekhu oo xalkan ku xusi doonaa ahdaaf loo jideeye iyo xukum uu leeyahay iyo qaybihiisa iyo nusuusta ku soo aroortay aayaadka iyo axaadiista iyo aayaadkii axaadiista leh fadliga qof jihaadka laftiisa fadliga uu leeyahay iyo qofka shahiidka ahay fadliga uu leeyahay ama mujaahidka iyo aadaabta uu leeyahay jihaadka alaadaab fi ljihaad salaaxiyaadkiisa macnaa cidda xaqule inay hogaamiso waxyaabahaasuu ka warrami doonaa marka la eego xukunkiisa ama aan idhaahnaba ee qaybihiisa waxa uu dhici doonaa waxa uu noqonayaa mid faradaha iyo mid fardulkifaaya iyo fardulcayn fardulcayn iyo fardulkifaaya fardulcayn iyo fardulkifaaya fardulkifaaya waa asalkiisa in ummaddu ay wax iska celisay uheegan u tahay taa mar walba dadka madaxdee ummadda islaamka mas-uuliyiinta u ah ayaa waajibkaasi uu saaran yahay mar walba gaal islaam wuu ku foogan yahay waana ku soo jahaysan yahay sunnada adduunyadaana iskaba sidaasaba inaan la isdayninba inaan la isdaynin wax iska macruufa weeyo isriix ayaa meeshii ka soconaya waa xarbun lilbaqaa ahdaafta lagu dagaalamayo ka sakow noloshiibaa waxay keenaysaa in cidibo cidda kale ay iska riixido ama iyada oo jiritaankeedaba u baqaysaba jiritaankeeda iyadao baqaysa marka haddii adigu addayso ood adigu caga farahaba ka qaado waabaan lagu daynayninba sidaa daraaddeed baa dagaaladii rasuulku sala allahu calayhi wasalam uu galay marka dib loogu noqdo waxa ay u badnaayeen ama dhammaantoodba ahaayeenba inuu nebigu marka uu ogaado in col ku soo jahaysan yaho uu yaraan lasoo hadal hayo laysu soo abaabulayo inuu halkiisa kaga hortegi jiray inuu halkiisa kaga hortegi jiray kuwa uu ogaado inaanay soo hadal haynin dadka muslimiinta ah ama iskaba daayeenba iyadoo aan lala heshiininba ma weerari jirin kuwaa kaluu ku howlanaan jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam saddex xaaladoodba haddaba uu waajibaa mar waxa weeye kolka dagaalku la isu hor fadhiisto ee goobtii lagu dagaalamaye rag isku helayay marka la yimaado qof waloo eriyada joogada meeshaa laga dagaalamaya fardulcayn buu ku yihi hadduu ka baqana waxa uu ku dhacay dembi weyn oo kamida kabaair waman yuwallihim yowmaidin dubura ilaa mutaxarifan liqitaalin aw mutaxayizan ilaa fia faqad baaa biqadabin min allah suuratu alfaal aayadda lix iyo toban maalinta rag la iskale xabadu dhacayso qofka carara baa ilahay wi dubura dabada jeediya foolxumadiisay sheegaysaaye qofkaa isagii cadho ilaahay buu dusha ku qaatay labaa laakiin la ogol yahay inay sii jeed sii jeedsadaan waxa weeye mutaxarifan liqitaalin aw mutaxayizan ilaa fia waa qof uga baxay safkii xeel dagaal xeel dagaal ayuu uga baxay ama xoojin col kale xoojin iyo xeel dagaal xeel dagaal way jiri kartaa oo dadka qaarkood ayaa waxa ay yidhaahdaan waa iska siyaabaha loo dagaalamay ka mid tahay in cadowga loo baneeyo aag si u bane si u moodo in la fakadayba deedna markuu ereyadaa soo galo hareeraha lagaga soo kaco xeeladaha ay ka mid tahay colkii oo jiifa in qaar xagga dambe fadhiya laydhao iyo sii yaacaydin ha calfadeen rasaasta kay ku dhacaysabe dabeedna markay sii yaacaanay kuwaasi soo kacaan qolada ka sokaysaa inay maaragtay ku hurgufaan waxa waxa wey waa waa xeel dagaal wey xoojintuna waa iyadoo ay ka baqeen in la dhabarjadiyo intay halkan ka kacaan inay maaragtay colka soo socdo hor fadhiistaan ama qolo laga adkaanayo u gurmadaan taasi waa dagaalkii un farsamooyinkiisa ayay ka mid tahay laakiin tan laga hadlayaa waxa weeye qofkiio ha nahaybsan yidhaaha nahaybsan firdhad bilaabo oo meeshii ka carara ladiidayaa waa col jabiyuu noqdo dadkuna wuu had iyo jeer sida xooluhu isu didiyaan buu dadkuna isu didiyaan awr kacay awr fadhiyo ka yooli bay idhaahdaan reer miyigu hadii imanka awrta la raraya halkaa fadhido xeerka reer miyigu waxa weeye ilaa gibisha loo xidho oo awrtoo dhan rarkeeda la dhammaynayo inaan midna la kicinin haddii xaafadda xaggan ama dhinacan qoyska raraya awrtooda iyadoo awrtii kale la raraya ay qarqarsiga ka jaraan ay kiciyaan awrtan kalena way iska kacaysaa iyadoo weli la rarayo ilan way waxay sabab u noqonaysaa inay hiye kacda igana boodo dadkuna waa saas oo kale haddii la idhaha colkii xoojin baa u timid moralkoodu kor buu ukacaya haddii la yidhi kuwii garabkeen wallaahi firdhare inta kalena way iska kacaysaa marka halkaa balaayada ku jirta ayaa uu og yahay rabbi subxaana marka labaad uu waajibayaa waxa wey cadowgu marka uu ku habsado waddan ka mida wadamada muslimiinta ama dalka la joogo dalka la joogo marka uu cadowgu yimaado in wax la iska celiyo wey marka saddexaadna waxa weeye marka madaxa muslimiintu idhaahdo wardabow maanta waa la baxayaae soo dhaqaajiya yaa ayuha aladiina aamanuu ma lakum ida qiila lakum infiruu fii sabiili illaahi istaaqaltum ila alard ummad yahay buuhi mu'miniinta ah maxaa idinku dhacay marka laydin yidhaahdo jihaadka usoo baxa dhulka u irkanaysaa bimacnaa istaaqaltum waxay sheegaysaa tasaaqaltum ila alard waa culays baa bilaabaysa waa soo fuqiba waayeysa waxaa noqonaysaa kuwa aan fuqiba karayna dhulkii magna siduu ugu dhegan yahay xadiidkiina waxa uu ahaa mar haddii maka la xoreeyey jihaad ma jiro ilan daarulislaam bay noqotay waxaase jira jihaadun waniya in cadow la iska celiyo kii halkan idinka eriyey in la iska celiyo meeshu joogaboo lasii wado lasii wado iyo niyo wanaagsan oo lagu shaqeeyo niyo iyo camal weyn waida stunfirtum fanfiruu marka laydin idhaahdo soo baxana waa in lasoo baxaa buu nabigu yuri calayhi salaatu wasalaam ahdaaftii jihaadkay ka mid tahay in ummadda islaamku xor u noqoto caqiidadooda iyo cibaadadooda iyo dacwadooda iyo dowladooda caqiidadii inay gaadho caalamka o dhan xaq bay uleeyihin caalamka ka gaalkaa laftiisu wuxuu xaq inoogu leeyin la gaadhsiiyo caqiidada fiican ilan risaaladii iyo diintiiba caalamiye dacwaddii iyo iftiinkeedii in caalamka la gaadhsiiyo qofku inuu ku camal falo diintiisa intaaba waa inuu xorriyad u helaa waayo dowladda islaamka jiritaankeeda iyadana in la difaaco waxa ay ka mid tahay waxyaabaha ahdaafta ee dadka muslimiinta ay u dagaalamayaan ahdaaftii bay ka mid tahay ummadda islaamka inay baaqi ahaato iyadoo haysata manhajkeeda iyo caqiidadeeda oo ilaa baaqi ahaan mayso wax kale iska daay halkay ku tukanayaan baa hilifaal loo qaado walowlaa dafcu llahi nnaasa bacdahum bibacd lahudimat sawaamicu wabiyacun wasalawaat wamasaajidu yudkaru fiiha smu llahi kaiira haddii aanay dadka ilaahay isku reebayn oo gaalka aan islaamkan laga horgeynaynin meel alla meel kastoo lagu cibaadaysto masjidku ka mid yahay waa la dumin lahaa iska macruuftee maanta waay dadka muslimiinta ahi marka ay idhaahdaan inagu waynu iska daynaynaa jihaadka ee ay ka baqdaan waaba sida imika dhacdee dadkii ay weliba si dadkii ru'asada u ahaa ee hogaaminta u ahaa ee acyaanta u ahaa ay iska daayeen waxa dhacday in iyagii lagu jihaado oo khaniimadiina laga qaado dhulkoodiina laga qaado diintoodiina laga qaado taasaa wax jira america markii ay soo weerarayso ciraaq caalamka aada u soo abaabuleen waxay idhaahdeen warragow meesha aynu isugu tagno oo taxaalufka iyo isbahaysiga ku soo darma bay idhahdeen wa ilaa haddaa ku soo darmi weydaan khaniimadda meeshaa laga helayo idinka qabi si kale ay u dhigeenoo waxay idhaahdeen mashaariicda iyo waddankuwuu dumeeye maalgelintiisa kama sharkadahoodu kama soo qeybgeli doonaan qolada naga hadha bay idhahdeen macnaa meesha waanu duminaynaa horta markaanu dulmina waxaa la dhuuqi doonaa shidaalka ku jira waxaa loogu marmarsoon doonaa dalka la dhisaya dabeedna halkaa waynu isugu imanaynaa oo kollay waydina baryi doontaan oo naga qaybgeliya bayd ohan doontaan raqdan la akalayo marka dee nooma iman doontaan waa xeer lasii dhiganayo marka haddii adigu aad tiri jihaadka inaga da magaciisa haynagu soo qaadin haynagu fasirina qur-aanka iyo xadiiska jihaadka ka hadlayaba ama manhajka ka saaraba haddii halkaa ay marayaan adigaa lagugu jihaadaya oo dadkaaga iyo dalkaagana la baabiinaya haniimadana lagaa qaadaya iyadoo ay marti ku yihiinba caalamka galbeedka shidaalka oo ay sicirka yara kor u kaca uu dhibayo ayaa akhiiran waxa ay ku biireen adduwal almusadira lilbatrool in yar dagaalkii ay ku guulaysteen in yar kadib wuxuunay ku biireen uun dowladaha ugu waaweyne iyaguba khaliijka ka dhoofiya shidaalka ila waxay heleen dowladdii labaade ugu shidaal badnayd markaasaaba waxay noqdeenba kuwa ka dhoofiya almuhim dhibkaasi baa jira taasi mid dhacday weeye oo aan la dafiri karayn shucuubtiina dee si unbay isaga aftuuban yihiin oo aamusa unbaa la leeyahay awoodaha dowladaha islaamka iyo madaxdooda ay haystaan waxay isaga badatay mid ama iyagu ay isu haystaan ama shucuubtooda ay u haystaan oo ay ku aamusiiyaan gaaladiina way ku hirgisaysaa intaasoo dadkii way ku wadaa oo meel walba way ku leynayaan bari iyo galbeed qaarna waa qaa'imada xagga hore kaga jiraan oo iminkaa lagu wadaa qaarna xagga dambe kaga jiraan mar ay aada u cabaadeen dadkan america oo ay yidhaahdeen waxaa dolarkiibaa hoos u dhacay oo milatarigabaa dhibaata soo gaadhay oo kamaynaa faa-iidin dagaalka ayaa ninka madaxdaaba hadlay oo waxau yihi war waynu ka faa-iidnay masaakiin baa tiine soo inagan sida hilaaca u marnay min kabul ilaa baghdad intaasoo wadan baynu hawada ka saarnay oo dhisnaa oo aynu gacanta ku haynaa buui maanta marka wax dee lagaga bogsan karo ayaynu haynaa taasi wax dhacay bay noqotay dadkii marka ay arkeen taa shucuubtii islaamka weliba wax badan baa ka qiirooday arintaa yidhi war dee sida noloshani macno samayn mayse dadkii oo la hafayo un sida loo akalayo ayuunbaa inagana lainoo soo geli doonaaye aynu wax iska celin sidee wax laisaga celiyaa dabeedna rag baa u sukarey oo waxay yidhahdeen bahalka aynu ka dhigno ku dhufoo ka dhaqaa meel alla meeshaynu nimankaa ka helay inaguna aan qaniino kolaynu haddaynu wax kala weyno ama aan ku qaraxno ama aan qaniino dee aan ka argoosano un ka argoosigiina wuxuu keenay dee mar haddii aanu lahayn istaraatiijiyad iyo cid hogaaminaysa iyo wax isku xidhan toona iyaduna inuu sii bato burbur iyo ka faa'iidaysiga dadka muslimiinta laga faa'iidaysanayo wixii mar haddaanu ahayn wax isku xidhan mar haddaanu ahayn wax diin loogu helinayo mar haddaanu ahayn wax dal lagu xoraynayo bilow iyo dhammaad aanu lahayn ee ku kacayunay noqotay iyo cadho ka timi aan iska celin tiina waxay noqotay wax badan inay gaalada ku xalaashadaan halkaa irhaab baanu ka eegeynaa meelaa waxbaba jooginba halkan kalena waanu ka eegeynaa meelay doonayeenba waxaa la yidhahdaa labada kun iyo shan iyo labaatanka u qorshaysnayd maraykanka sidii ingiriiska inuu isku baahiyo si dhamaystiran caalamka laakiin markii uu mubaridaas helay iyo meelo badan oo ui halkana irhaaba halkana isjooga halkana jooga in arintii ay soo dhawaataba waktigii istaraatiijiyad ahaan ay u doonayeen heerkii ay doonayeen ay gaadhsiiyaan wuu ka soo dhaqsadayba marmarsiyo badan oo ay heleen daraaddeed marka taasi dee ahdaaftii jihaadka iyo usuushiisii iyo sidii la doonaya inay waxu hirgalaan ma suuroobayso leannahu asal wasiila ayuu ahaa jihaadku la doonaya in loogu hiiliyo diinta ilaahay laguna baahiyo laguna xaqiijiyo islaamkuna uu ku horumaro marka wasiiladii noocaase uu ahaa haddii ay meesha ka baxayso oo caqabad uu noqonayo waxba aanay hirgelaynin dadkoo ku dhammaadiyo dalkoo ku burbura mooyaane taa iyaduna runtii waxay u baahan tahay istaraatiijiyadaa dad badanoo muslimiinta ay qaateen dib uga fiirsi bay u baahan tahay iyo runtii in marjaciyad loo sameeyo waa camal cibaado ah cibaadaduna cilmi bay u baahantah cilmigiina culimuu u baahan yahay marka culimadii in lagala fakado baabka ma aha oo dadku ay idhaahdaan qofka caalimka ahay inta uu wax badan xeerinayo leeya xaggan eego xaggan eego kanaa mafsada ah oo kanaa maslaxa ah oo kanaa sidana daaba la isku cabayaaba marka culimo o dhan in laga ilaaliya waa musabiqiin oo dadka habsaaminayaani dee jabhad baa isu baxaysa markaa haddii cilmigii uu cibaado yahay bal salaadii oo la idhaahdo ka waran cilmi o dhan ha laga ilaaliyo salaada haddii la idhahdo cilmiga ha laga ilaaliyo way buraysaa un nin baa nebiga ku ag tukado markaasuu i waar tuka maa tukanine kol ka soo baxay haddana wuu isku soo celiyey markuu u yimi u i waar tukan maa tukanini ninkani wuu tukanayo arkaantii iyo wixii uu waday laakiin wuxu cilmi la-aan baa ku dhacday marka jihaadka laftiisa hadduu waayo fiqigii jihaadka aiqa aljihaad oo aayadduna ay muqadam ka dhigtayba wamaa kaana almu'minuuna liyanfiruu kaafa falowlaa nafara min kuli firqatin minhum aa'if liyatafaqahuu fi ddiini waliyundiruu qawmahum idaa rajacuu ilayhim lacallahum yaxdaruun maaha dadka muminiinta inay wada baxaan baa ilahay w dagaalka ay wada baxaan laakiin waa inay seeraariyaan oo qaybina cilmiga iyo fiqiga jihaadka ay bartaan oo aqoon ay u yeeshaan qaybina ay jihaadka u baxaan oo dabeedna qolada soo noqotay aqoontii la siiye haddana marka aqoontu camalku inuu asaxo asaasi bay utahay haddii kale waxa badanaya khaladaad waxa badanaya fashilaad waxa badanaya hadafkii loo socday inuu dhiciyo oo wax dhamaystirba la waayo sidaa daraaddeed baa mushkilad badan ay ka timaadaan shabaab inta ay isleeyihiin dadaala oo islaam iyo diin u hiiliya iyagoo aada u dadaalaya oo qiiraysan oo waxaa la samaynaya faraha badan ka xumaaday laakiin idaafatan ilaa dalik xamaasadii markay dhacdo aqoon la-aan waxaa ka soo baxaya in turumturo badan iyo dadkii oo xambaarsan waxaanay qaadi karaynin iyo dadkii ay baraarujin lahaayeen ama ay isticmaali lahaayeen ama la jihaadi lahaayeen shacbiga ahaa oo iyagii ka soo horjeesto la dagaalama marka taasaa u baahan inaan culimada lagala baxsanin la yidhaahdo bal cidda aqoon uleh fiqigan qiyaasi karaysa ama dee umuurta mafaasid iyo masaalix iyo awlawiyaadka eegi karta in runtii shabaabku aanay ka baxsanin taan baraarujin le marka waaya jihaadku wuxuu leeyahay aadaab ayuu leeyahay aadaabtiisu waxaa ka muuqanaya dagaalkan dadka muslimiinta ay gelayaan in aanu ahayn xarbu اlintiqaam wa xarbu اtakhriib wa xarbu اlifsaad wa xarbu اlcudwaan ma aha dagaal cid lagaga aarsanayo un oo intiqaam keliya ah dagaal wax lagu ifsaadinayo oo lagu baabi'inayo ma aha laakiin waa dagaal muqadasa oo dirwata sanaam islaama oo diin lagu horu marinayo dadna shaydaan lagaga xoraynayo o lagu badbaadinayo jihaadkii noocaasi u yaallaa siday gaaladu in fara badan u dacaadeeyaan ee ay u idhaahdaan diinta islaamku waa xoog xoogun xoog xoogun wey wax kale ma jiro taa maaha tooda xoog xooga ilahay baa wuxuu uhi ina almuluuka ida dakaluu qaryata afsaduuha wajacaluu acizaةa ahliha adilaة wakadalika yafcaluun dadka boqorada ah ee xoog xooga ku dagaalamaya dal markay yimaadaan way baabiiyaan way fasaadiyaan adiga arkayoo kuwa soo duulay dadka muslimiinta meel kastoy joogaan kusoo duulay meeshaasi sida ay noqoto waa la arkaya iyadoo baaba'day oo duntay oo kharaabtay ayay kuleeyihiin iminkay dimuqraadiyadda caadisa dimuqraadiyaddii dadka waa la haysta waxbaanu ka fujinaye iminka dadku imikay nafiseenba ayay kuleeyihiin waa imika ay igu naaran yihiin oo ay igu dhiban yihiin marka ay dadku nafisaan laakiin dad muslimiina ay isxukumayaan oo shareecaddooda ay isku xukumayaan waxa ay kuleeyihiin balaayaa ka higle meesha ah balaayaday sheegayaan waxa weeye siday doonayaan baan u soconin arrinta cidday doonayaan baan gacanta waxba ku hayan marka taasina meesha xarbu takhriib wa xarbu liqtiqaam wa xarbu lifsaad ma aha laakiin waa dagaal muqadasa oo diin iyo dad u adeegaya oo xaqiijinaya cadaaladda cadaaladda xaqiijinaya dulmiga meesha ka saaraya dulmiga caalamigaa waxaa tusinaya dhaqankii rasuulka sala allahu calayhi wasalam iyo hababka uu u geli jiray dagaalka taasaa ka muuqanaya marka hore aan nidhaahne maaha in diinta lagu qasbayo qof marka la dagaalamayo macnaheedu ma aha in qofkii laleey qasabku islaam taama doonaya islaam haddii la idhaha qofkii qasabku islaam oo aanu ku qancin islaamki dee waa yahay buu odhanaya islaamayba ina mariya islaamayba dee maxayn islaami dabeedna munaafiqun bayna dhex soconaya munaafiq afkana ka ashahaadanaya qalbigana aan islaamkii u daadegin ilan waa la qasbaye munaafiqna dooni mayno waxaynu doonaynaa qof qanca oo qalbigiisa la qabto oo isagu iskaa berber taago oo intaad waddo in leeg wada sidaa darteed baa rasuulku sala allahu calayhi wasalam ninkii sumaamo la odhan jiray intuu soo qabtayuu tiirkaa masaajka ku xidhay madaxdii carabtee waaweyneyd buu ka mid ah war iska islaam buui ma islaami maayo buu hi ama idila ma isiidaa ma xolay weydiiso wuu iskaga tegey war iska islaam markii u dambeeyey kolkuu ummadii arku cibaadadii arku nuurkii arku sanaaxadii arke waa ka islaamay mid kale u nebigu calayhi salaatu wasalaam seefula soo baxay oo dili gaadhay markaasuu qabtay markii ilaahay uga hiiliye kadib maad islaami buuha maya ma islaamaya horaas iska teg buuha haddaba sanaaxadii iyo wanaaggu kula dhaqmay markii dambe sabab bay u noqotay inuu islaamay cumuuman intaasoo dhan waxay muujinaysa dee haddii xoog lagu islaaminayo seeftaa kolba in yar laga taagi lahaa dabeedna horaa loogu sii wadi lahaa ilaa inta uu ka odhanaya waan islaamaya macnahaasay aayaddu sheegaysaa laa ikraha fi diini qad tabayana arushdu min algay hanuunkii iyo hallowgii unbaa la kala caddeeyey markaa qofkii waxaa laleeyahy keedaa dooranaysa waa in lagu qanciyaa dacwaduna gaadhaa caqiidaduna gaadhaa uu helaa wixii qancin lahaa taasaa muhiima waaya laakiin jihaadkii waxaa loo jihaadaya